asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtada maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadde teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa waxaa la yidhi beryihii soomaalidu ay cilowday ee qolama tahayd oo ay bilaabatay waxaa jirta xiliyo soomaalidu xitaa hadday isdilaysa ay nooc waalli oo reebaadiinnimo ay isu layn jirtay waana xiliyadii ay bilaabatay ma dheeraba waa wakhti dhow waa xiliyada ay bilaabatay qolamaa tahay iyo ashaahada warya iyo dhiigga iskadu iyo sheegooyinka la dhaho qolamaa tahay iyo ninka haddaad badilaysa maxaad qoladiisa ku fali dilba hab ku bixin qoladiisa dishayba maxaad qoladiisa ku falaysa isku cadaynaysa sidoo kaleento ashaahada warya oo ruuxii laysku cadaynayo inuu qof islaam ah laa ilaha illallah maxamed rasuulullah inaad dishay aad isku cadaynayso shaadanaya aad dilayso iyo sidoo kaleento dhiigga iska duuya waaba dili rabtaa dhiigga iska duwa maxse isaga duuy waaba dilaysaa sheekooyinka noocaas xiliyada ay bilowdeen waa xiliyo dhow oo soomaalida dambe ee badowtinimada iyo doqonnimada iyo imaan la-aantu ay aadka ugu badnayd ayaa bilowday waa wax un intii u dhexaysay toddobaatimeeyadii iyo ilaa iyo waayo dhow oo sagaashameeyadii ilaa sagaashan shantii wixii ku ekaa dhiigga iska duu iyo qolamaa tahiya shahaadadaas waa socotay waana xiliyada soomaalidu ay wareertay maaragtay wareerada ugu badnaa iyo khaladaadka ugu badnaa iyo kufsiga ugu badnaa ay geysteen weye ee aad iyo aad laysu dhibaateeyey xilligaas marka xiliyo ka mid ah ayaa niman socoto ah yaa la qabtay nimankii socotada in la laayaa la rabay haddii la rabay nimankii in la laayo waxaa layidhi qolabaatiin aar bay qolo kala sheegteen xeerkooda way garanayeen hadday sheegtaan ama qolada iyagu ay yihiin hadday sheegtaan in birta laga asli ayay garanayeen qolo kaley sheegteen marka ree hebel hebel hebel baa nahay bay dheheen markii ree hebel hebel hebel baa nahay dheheen ayaa nin xaggoo kale ka soo booday ee wuxuu dhahay miidinka waa dhowr ninoo maaragtay badidoodu aan ahayn raggii rabshawadaha ahaa waa niman u badan awyo iyo haddii laa kuusoo ogolya wadaadde iyo niman adug masaakiin u badan weeye laakiin reerka la raadinaya waa yihiin markaasu wuxuu yidhi miidinkaan ree hebel hebel hebel ahayn oo aan weliba ree hebel ka ahayn buu yidhi ma ogtahay mid baa yidhi saa mid dilaa kuusii idmaayo dadka beenta ku badan aan ahayn oo aan beenta jeclayn laakiin wakhtigu ku kalifo inuu heero kala sheegto iyo dhibaatooyinka dhacahaya ayaa yidhi intuu saa u jeesta ku jeestay nimankii kale yaa wuxuu yidhi isagoo macnaha aan ka fakeraynin dee waxaa la rabaa moogtahay inaad wax badan kala qariso oo indha adayg baa meesha loo baahan iyo hormanihin iyo xitaa haddii lagu qaraaca iyo haddii lagu dhibaateeyo iyo waxaa la rabaa si aad u badbaado inaad ku adkaysata heerkii hore ee aad sheegatay moogtahay oo aad isbedel isbedel la iman sababtoo ah haddii aad ka noqoto qoladii hore aad ka noqotay walow ay dhacda oo intuu heer hebeloo fakada intuu noqon lahaa ree hebel dhintay ha noqdo sheekooyin la dhaho badan ayaa soomaalida ka dhexdhacay oo rag badan baa waxay u dhinteen iyagoon xitaa reer ka ahayn intay reerkii dheheen ma nihin yaa la yidhi intuu noqon lahaa haddii ilaahay idmahayo qof ree hebeloo inaga baxsaday qof ree hebeloo dhintay ha noqdo yaa yidhi oo badan oo waa dhacday lagu usxalaalay baa jirto taarikhda soomaalida markaad gadaal ugu noqoto khaladaad fara badan iyo dembiye fara badan baa ku duugan oo maaragtay beelaha dhexdooda weliba arrimaha qabyaalada dhexdooda ee ceebaha iyo musuqmaasuqiyo iyo ba iyo sunta ku dhex duugani waa midaan dhammaanaynin oo aad iyo aad oo digashada ka badan gabayada digashada ah iyo kuwa maaragtay faantanka ah iyo lama soo koobi karo dhibaatooyinkay isu geysteen waa markaan ka hadlayno soomaalida iyo habka isu dhibaataysay iyo habka ma un arrin un ilaahay un aan leenahay ilaahu dadkan ka dhaaf dembiyada ay galeen kuwa dambena ilaahu ka masax qalbigooda maaragtay ilaan soomaalidu dad dhibaato yar isu geysatay ma ah marka waxaa la rabay ninku inuu ku adkaysto hawsha oo uu dhaho haddii eebayd mahayo aranagu nima ree heblhebelaanaay amna dila amna daayo ay dhahaan baa la rabay moogtahay markii la yidhi miidnaan ree hebel ahayn oo ree hebel hebel ka ahayn oo aynaan ree hebel hebel kasii ahayn waa qiyaas ma ogtahay ilaan cidu caddayn kuma hayse yuu yidhi inta saa u jeestay oo yare ismaskiimiyey marka hore nin beenta ku fiican ma ahayn saa inta u jeesta oo yare ismaskiimiyey wuxuu yidhi alla aw cismaano wala layna gareye maxaan samaynaa dhaar buu ku daray ugu had alla aw cismaano wala layna gareye maxaan samaynaa buu yidhi haddii hadalba kama dambaynin waxaa la dhihi karaa isagaa mindidiisii isu toofeeyey maxaa ku weta aw cismaanoo layna garaya iyo hawsha noocaasa wax meesha yaallaba ma ahayn inuu inkiraaddiisii hore ku socdo oo uu dhaho haddii eebayd mahayo war ma nihin annagu dadkaaad sheegaysaane dadkaasaan nahay naga wareejiya inuu dhaho unbaa gar iyo gardarraba ku ahayd oo uu ku adkaysto alla u cismaano wale layna aqoonsaye maxaan samaynaa buu yidhi eeg mog maxaan eega samaynaa waa ku caddaatay haddii iyagayna meeshaas ayaa birta lagaga aslay isagii baana dhaar ku marayoo is aqoonsaday meeshii la rabay inuu inkiraadda badiyo ama uu dhaho war annagu heerahaad moodeen ma nihin uu isbadbaadiyo waa daacadnimaaan dhihi karraa dad fara badan oo daacada ayaa jiro daacadnimadu ay halkaa la gashay alla u cismaano wale layna aqoonsaye maxaan samaynaa buu ku leey isagii qor lagu dulhay mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta waxaa la yidhi geelba sibir godan geelba sibir godan